rabshadahan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan booliska gobolka bari ay gudaha u galeen dugsiga sare ee najax xilli ay socotay duruusta waxbarashadu waxaana la sheegay ciidamadu inay baadi goobayeen dhalinyaro ay ku tuhunsanaayeen inay dembiyo ka galeen gudaha magaalada boosaaso isfahmi waa dhex maray maamulka iskuulka iyo ciidamada booliiska ayaa sababay in xabsiga loo taxaabo maamulaha dugsiga sare ee najax yaasiin dhahar mar ay v o e booqatay iskuulka najax ee ay maantay rabshaduhu ka dhaceen ayaa mid ka mid ah maamulka iskuulku waxa uu uga waramay sida wax u dhaceen axmed muuse axmed baleyn axmed mar bahmacdheer albaabka iskoolka oo hore oo noo furnay sida caadina marka ugu horeysa taliyaha baalade cabdirashiid oo ciidan wataaba soo galay markuu soo galay waxaan waxaan ka codsanay maadaama arrimo bulsho meesha ku hayno arday ku hayno macalimiin joogaan amniga annagoo aan qayb ka nahay inuu askartiisa gadaal uu dhigto isagoo xafiiska iskoolka uu soo galo waa naga amar diiday inuu soo galo markaa isla markiiba ciidan afartan ayaa anugu maqlayna buu dalbaday nin taliya lagu sheegayay baa isla markiiba wuxuu soo galay xafiiska iskoolka xira xira maamulaha maamulaha i xira buu afka ugu soo horreysiyay qaybtii dambe gurmadka ahayd oo dalbada oo timi waxaa dhacay maamulihii saa u taagan oo weliba xal markaa lagu jiro oo leeyahay liis la imaada baa nin soo orday wuxuu yidhi waxa aan liis la imanayna ma jirto idabdarrada dhan maamulaha way maamulaha horta isku jabeeyo qabta noo xira isla markiiba markuu maamuluhu qabtay waxaa dhacday inuu xabad isla markii afka ka soo geliyo ardaydii isla markaan waa oranay ardaydii oo hugun damcada inay hugunto baanu macalimiinta waxaan ku amarnay macalin walba xisida ku jiray in ardaydaas halka qof ka soo bixin ardaydu xisideeda ku jirto aan qof ka soo bixin baa galaasida inta la hor istaagay xabad afka laga wada gashay oo waliba caddaynteedii iyo rasaasteedii intiiba aanu haynaa waa taa rasaasta xalka muuqata oo la wada jeedo oo haddeer aduu indhahaaga aan kugu tusi karaa waa gartay marka ardayda wax ma gaareen ardayda wallaahi meesha arday badan ilaa kun iyo abafaa jirta markii gudaha aan ku jirnay wax inama muuqan hadda aniga halkaa firar yar baa iga yaala xabad askar tuuraya aan qabtay oo meesha kusoo waranta kutusi doono been ahayd marka firirkaas adiga soo gaaray firirkaas aanay soo gaaray askari baan riday anigaana saa u qabtay albaab hortana markuu xabadda ridayay waa gartay waxaa ugu maqaalo ah in ardaydu ay mudaharaaday oo wadooyinka magaalada qaar ka mida laamiga iyo ay dhagxaan iyo dhigdhigtay arrimaha noocaasa maxaa ka jira ardayda waayay keliya lama oran karo qofkii wax garanayay ama daqmayay hadduu waalid yahay iyo haddii ardayda puntland intii boose ka dhiganaysa gobolka bari ay tahay dhammaan iyo ciddii wax garanaysa oo dhan wax loo dhan yahay bay ahayd wax ardayda keliya magaalada wixii iskool joogo dhan iyo wixii waalidiin ah dhammaan ummadoo dhan baa wax ka daqmatay oo qabtay inay ka halgaamaan arrinkaas waa gartay maxaa dhacay marka halkaa khasaaro ma ka dhacday booliisku waxaanu maqlaynay xabado dhacaya ayaan maqlaynay maxay ahaayeen xabadahaas xabadahaasu mar walba kuwii marka hore iskoolkuna loo yimi oo nala ku xabaday bay yar ahaayeen wax amni darro ah waxaan nagu ku cadoonayn inay amniga ka shaqeynayeen laakiinse waxaa muuqatay amni darrada magaalada dhammaan in iyagu sabab u yihiin ee muujinaya xabad bay ku cayrsanayeen weliba xafiisyadayadii iskooladii magaaladii gawaaridii gawaari lagu dhufanaya baan arkayna taayiradooda xabad oo askari ku dhufanaysa maanta marka dhacdadu dhacaysay imise ciyaal joogay qiyaasta galinka hore waxaa noo dhigta arday gaara sagaal boqol iyo lixdan arday baa dhigta galinka hore afar iyo toban galaas bay galaan galinka dambana galinka dambana arday dugsi hoosa ilaa faska lixaad baa joogta laba boqol sagaashan iyo labo iyaguna way taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa maamulaha dugsiga najax oo iminka ay xabsiga u taxaabeen ciidamada booliska ku eedeeyey inuu ka dammeeyey rabshadaha maanta dhacay isagoo ardayda iskuulkana ku tilmaamay kuwo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo kuwa reer puntlandba waxaanu ogaanay wiilasha yaryar oo laleeyahay iskuullay dhigtaan oo ardada lagu sheegaya inaysan arday ahayn ee ay yihiin cadowgii ummadda puntland oo meesha lagu kaydsanayo oo iskuulladaasi aysan ahayn iskuullo caadiya oo ummadda loogu adeega dhinaceeda fiican ee dhinaceeda xun loogu adeego waxaanu faraynaa dadka iskuulladaasi lahi inay inta qaataan ka fuwaantoobaan adeegsiga ay adeegsanayaan ciyaalada iyo fawdada ay inta qaataan ummadda leeyihiin fawdeeya saaka ninkii maamulaha ahay shilkii magaalada ka dhacay iskuulka iyo cidda leh baa wixii halkaa ka dhacay khasaare maal mid nafeed mid hantiyeed mid brobagando mid sumcadeed intaba ayagaa mas-uuliyadda qaadaya iskuullada dadka mas-uulka ka abaa qaadaya waxaa kaloo qaadaya ardada aanu hadda hayno arday ku sheegta hadda aanu hayno arda maahane iyo kuwa hadda maqan oo aanu magacyadooda haysano aanu heli doonno waalidiintood iyo meesha ay kasoo jeedaan baa waxaanu arkaynaa inay yihiin cadow ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummadda boosaasood degmada boosaasood cadow inay u korinayaan ee aysan ahayn ummad xalaal ku dhalatay oo risiq xalaal lagu koriyay inaysan ilmahaasi ahayn baanu aragnaa qaar ka mid ah ardayda maanta ka qayb qaadatay mudaharaadkan ayaa v o a uga waramay sababta ku kaliftay inay bannaanbaxa sameeyaan maxamed ismaaciil waxaan ahaa secondary fasalka foontri ee maxaa sababay inaad mudaharaad samaysaan maanta waxaase maamulaha iyo alna laga xiray askoolkiina waxaa laga dhigay goob dagaal oo ciidanka intay yimaadeen ba wada xabado ka dhiganay xabado markay ka dhigaan askartii way tageen annaguna waa soo baxnay waxaan nimi laamiga laamigan annagu shoobara waa samaynay markaas samaynay in la soo daayo maamulkayga iyo in laga soo garbaxo waxaa dhacay rasaas baa lais- askartu rasaas bay adeegsatay inay dhulka eh, ardayda u dhigto xabadda waa gartay een, adiga adeer dhaawac baa kaa muuqda een, xagee dhaawacaas kaa soo gaaray dhaawac askarta ayadoo baxsanaysa firiinkeeda ay soo gaaray waa gartay waa firi haa haa haye magaca maxamed cabdulaahi waxaan dhigtaa qaybtan eh, rasuudda ka dhacday fasalkan waxaan ahay fontri b walaahi run ahaantii dee kamaana filin askar- markaa anugu aar- kusoo cararayna askarta uskaaleyn baan u qabnay laakiin dee saas nagu noqotay in xabad xabaddii xataa qaarba hoosna laku dhigay ilah baa naga badbaadiyey baxsadkii baan una qaybta iska aadnay ilaa marka dambe nasoo kala cayriyey dhagax iyo waxaan tutuurna xabad baan lagu jawaab marka dambe iska dhalinyaraan waa iska soo cararnay ilaa hadda wax shacab baana wax awood aan samayno male laakiin waxaan ka codsanaynaa maamulka madax sharafta leh iyo wasiirka amniga inay si sharaf leh maamulahani oo shuruud la'aan aan lagu soo daayo faadime yaasin jaamac v o a boosaaso